shirka hogaanka sare ee bahda cadaalada jubbaland ayaa maanta si rasmi uga qabsoomay xarunta taliska guud ee booliska gobolka jubbada hoose ee magaalada kismaayo shirkan oo ahaa kii labaad oo saddexdii biloodba mar la iskugu yimaado ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin sare oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha maxkamadda sare ee jubbaland wasiirka wasaaradda cadaalada iyo arrimaha dastuurka dowladda jubbaland gudoomiyaha maxkamadda ciidamada jubbaland taliyaha qeybta booliska gobolka jubbada hoose iyo mas-uuliyiin kale intii u socday shirka ayaa waxaa si qoto dheer looga hadlay guulihii ay bahda cadaalada gaadhay muddooyinkii lasoo dhaafay caqabadaha weli taagan iyo sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta hay-adaha cadaalada si loo hormariyo adeegyada cadaalada ee shacabka loo hayo cabdulaahi cabdiqaadir aadan qaanuuni agaasimaha guud ee wasaaradda cadaalada iyo arrimaha dastuurka dowladda jubbaland oo markii kulanku soo dhammaaday warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey kulanka iyo waxyaabihii looga hadlay kulanka ujeedadiisu waxay ahayd isxog waraysi laisku xog wareysanayo saddexdii bilood ee lasoo dhaafay maadaama kulanku yahay saddex biloodle horumarkii ay sameeyeen laamaha cadaalada dowladda jubbaland sidoo kale caqabadihii iyo xoojinta wada shaqaynta iyo caqabadahaasi wax looga qaban lahaa kulanku wuxuu ku bilowday in isxog wareysi laga yeesho waxyaabihii u qabsamay bahda laamaha bahda cadaalada dowladda jubbaland saddexdii bilood ee lasoo dhaafay iyadoo horumar la taaban karo ay muujisay run ahaantii bahda cadaalada dowladda jubbaland ugu horeyso xoojinta iyo tayeynta hay-adaha bahda cadaalada dowladda jubbaland dhismayaal casri ah oo la jaan qaadaya xaalada jirta hadda ay sameysay bahda cadaalada jubbaland ay ugu horeyso dhismaha saldhigga cusub ee degmada kismaayo sidoo kale habeenta lagu sameeyey taliska qeybta gobolka jubbada hoose ee booliiska dowladda jubbaland iyo dhismaha xabsiga casriga ah ee magaalada kismaayo oy taabagelisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowladda jubbaland run ahaantii sidoo kale xarunta hay-adda nabadsugidda howlahaasoo dhan oo dhismo casriga lagu sameeyey howlahaasoo dhan waxay caddeynayaan dadaalada xoogga leh ee loo muujinayo in tayada bahda cadaaladda sidoo kale tababaro iyo tayeyn xooggan maamulidda kaysaska baaritaanada howlahaas oo dhan oo layska xog wareystay iyo horumarka laga gaaray sidoo kale in booliiska dowladda jubbaland uu mar dhow dhawaa ku dhawaaqi doono dhawa sameyn doonana nambarka gaaban ee lagala soo xiriiro si faldambiyeedyada iyo cabashooyinka ay si toosa ugu soo gaaraan booliiska dowladda jubbaland looguna fududeeyo bulshada qeybaheeda kala duwan helitaanka iyo gaaritaanka adeeg cadaaladeeda hufan waxyaabaha laga hadlay run ahaantii ee la darsay waxaa kamid ahaa caqabadaha jira ay kamid tahay dembiyada kusoo badanaya magaalada kismaayo iyoiyo guud ahaan dowlad goboleedka dowladda jubbaland iyo sidii looga hortegi lahaa iyadoo bahda cadaaladdu iskaashanayso lana rabo in habraacyadii shaxdaha sharciga ahaa saxda ahaa la maro gaar ahaan dembiyada culusna aan laga yeelin faragelinta dadka raba in waxa weeye aan si saxa kiiska loo qaadin bahda cadaalada dowladda jubbaland waxay ku ballantay si fiican laiskaga xog wareystay in ka hortaga dembiyada iyo howlahaas si fiican run ahaantii loo galo dembiyada habraacyadii sharciga ahaa ee la marayeyna loo maro sidoo kale xarumaha xabsiga in loo isticmaalo xarun dhaqan celineed ay noqdaan xarumo dhaqan celineed hadafkunu yahay in dadkii lagu soo eedeeyey shalay ee maxbuusinta ah ee xabsiyada lagu soo xiray in markii lasii deynaya ay noqdaan dad maray habdhaqankii iyo dhaqankii saxda ahaa iyo dhaqan celintii